mucaaradka Itoobiya ee ku sugan dalka dibadiisa ayaa ku howlan sidii ay xukunka ugu tuuri lahaayeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waddanka Mareykanka ayaa waxaa isku urursanaya xubnaha ugu waaweyn ee mucaaradka Itoobiya oo uu ugu horeeyo Jawaar Maxamed oo ka soo jeeda gobolka Oromada iyo mas-uuliyiin hore oo Itoobiyaan ah kuwaas oo qaarkood xilal sare iyo kuwo dhexeba ka soo qabtay Itoobiya waxay aad u dhaliilsan yihiin xisbiga talada haya ee lagu magacaabo Barwaaqo iyo siyaasadda uu dalkaasi ku hogaaminayo Abiy Ahmed iyagoona sheegay inay Abiy ka ridi doonaan ra-iisul wasaarenimada Itoobiya iyagoona intaa ku daray inay u adeegsan doonaan shacabka Itoobiya ee ka soo horjeeda maamulka Abiy Ahmed mucaaradkan ayaa hadda waxa ay shir ugu fadhiyaan dalka Mareykanka iyadoona siyaasiyiinta qaar ay sheegeen inay yihiin dadka kala socda maamulo kala duwan balse hadafkooda uu yahay inay Abiy talada ka xooraan wararkii ka soo kordha abaabulkan ay wadaan mucaaradka Abiy Ahmed waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena dambe insha Allah